ugaaska ah beesha xawaadle ugaas xasan ugaas khaliif ayaa eedan kulul u jeediyey ugaaska ah beesha ceer ugaas xasan ugaas maxamed isagoo sheegay inuu xereer dhex maray kulana hadlay eray aan habboonayn sida uu hadalka u dhigay ugaas xasan ayaa waxa uu sheegay in markii ay wada hadleen uu sheegay in xilligaani aysan wada hadli karin islamarkaana waa waanta iyo dagaalbeelada la xalin doona markii laga baxo bisha barakaysan ee ramadaan taasna ay dhibaato ku tahay dadka dushooda ah lagu wada dagaalamayo ninkaad gogol u dhigtay ood soo dhowaysay inuu yidhaahdo ciidankaygu difaacow ku jiray ugaas xasan waa wada hadal waxaan ku idhi ugaasow ciidankaaga dib u qaad ugaas xasan wuxuu iigu jawaabay ciidankaygu difaacow ku jira waxaa isweyddiin la marka war ugaasku iyo ciidankiisu ma gogoshii loo fidiyay difaac ka galeen mase dhulkoodahay difaac ka galeen soomaaliyaa la weyddiinayaa intaas war annagu dagaal ma wadno ma rabno nabadaannu rabnaa dhulkeenniyaannu joognaa ummado badan oo ayi qabiila baa gobolkaa yimi waxaan ka xumahay ugaasku inuu yidhaahdo ciidankayga difaacu ku jira ee gogoshii aan shalay u fidiyey inuu yidhaahdo difaacaan ka gala war gogosha anaa la heshee difaac uga geli waa su'aal hadalkan kasoo yidhay ugaaska beesha xawaadle ayaa imaanaya xilli weli ay soconto oo waan waanta ku aadan xalka gaariista abeelihii kuwada dagaalamay xadka u dhexeeya gobolada hiiraan iyo weliba galgaduud waxaana warar qaarkood ay sheegayaan in maanta la filayo gelinka dambe ee labadii maleeshiyad ee wada dagaalamay la kala qaado